bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhariyu raximah اllahu tacaala baabun ifshaau salaami min alislaam baabun ay hada kani baabun baab weyaan ifshaau salaami salaamta oo la faafiyo min alislaami islaamkay ka mid tahay ayb islaam iyo iimaanna isku mid weeyaan cinda albukhaariyi raximah ullah marka salaamta oo dadka loo akriyo oo la salaamo salaamta islaamka assalaamu calaykum la yidhaahdo faafinteeda waxay ka mid tahay buu leeyahy islaamka khisaalu lislaam ama khishaaluliimaan ayay ka mid tahay wa qaala camaarun camaar waxa uu yidhi camaaru bnu yaasir weeyaane saxaabigii talaatun saddex man jamacahunna qofkii urursado oo yacni kulansado faqad jamaca aliimaana iimaankiiba urursaday kulmiyey alinsaafu min nafsika nafsadaadaod ka cadaalad ka garsoor fasho wa badlu salaami salaamta siinteeda lilcaalami laamka waa kordhigeen lilcaalami caalamkao dhan la siiya islaamkaana loo jeedaa dabcan gaalka isa inaan lagu bilaabaynin nusuustaa kusoo aroortay yani marka caalamka waxau noqonayaa islaamka oo dhan qofaad taqaani qofaadan aqooninba walinfaaqu iyo siin wax bixin min aliqtaari ciriiri xaggiis laga bixiyo ciriiriguna marka waxaa weyn adoon wax badan haysanin gacantaadu aynan weyneyn haddana inaad wax bixinaysan saddexdaa marka ninkii kulansa saddexdaasba juhdi iyo dadaal baa ku jira fara badan ayb oo qofkii haddaanu waxba haysanin inuu wax bixiyo marka isagoo wax yar haysto waa iimaan unbaa keeni kara ayb salaamta oo cid walbaa ku akhriyo iyaduna waxay tusaysaa islaam muslimka in nacfi gaara miduu ku qabo keliya inuusan salaamaynin ee dadka muslimiinta oo dhanba u salaamaynin ayb walinsaafu min nafsika nafsadaada inaad ka garsoor fasho ka cadaalad fasho oo haddii ay naftaadiiba noqoto inaad isku oogtid marka xukunkii ama yacnii qofkii gardarro aad ka gashay oo kale inaad gardarrada isku qirto ayb waxyaabahaas marka saddexdaas qofkii kulansadaa wuxuu leeyahay wuxuu jamciyey iimaankii marka mahalushaahidkiisa waa badlu salaami lilcaalami qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaaniyu qaala xadaana alleyf wahuwa bnu sacdin can yaziida bni abi xabiibin can abi lkhayr can cabdillaahi bni camrin ana rajulan sa'la rasuula allahi sal l salam ninbaa nebiga wuxuu su'aalay ayu lislaami khayr islaamka kee oo ugu khayr badan qaala waxa uu yidhi tudcimu acaama cuntada ayaad quudinaysaayoo dadka baahan siinaysaa wa taqra'u salaama salaamtii baad akhrinaysaa calaa man carafta qofaad aqoonsatay iyo waman lam tacrif qofaadan aqoonsanin intaba oo muslimka ka mid a ayb xadiidkan marka waanu soo maray matnigan waanu soo maray laakiin bukhaari shuyuukhdii buu kala bedelay oo riwaayadii hore wuxuu ka warinayey camru bnu khaalid riwaayadaanna qutaybat bnu saciid ayuu ka warinay marka takraar ma ahan haddii si loo fiiriyo ayb inta kale marka sanadka leyt laga bilaabo ilaa iyo cabdillahi bni camr bn alcaas isku mid wa sheekha unbaa kala bedelan bis macalushaahidkiisana marka waa intan dambe wataqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif islaamkay ka mid tahay marka hadday islaamkii ka mid tahayna iimaankii bay ku jirtaa ayb salaamta marka assalaam marka la leeyahay faafinteeda dhowr macnaa ku jira mid weeyaanu ilaahay magaciiso dadka ku dhex faafinaysa ila assalaam allah la yidhaahdaa subxaana wa tacaala asmaada allay ka mid tahay macnaheeduna marka waxaa weeyaan assalaamu calaykum allaha salaamka ha idin ilaaliyo waxaa kaloo la dhihi karaa assalaamu calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato oo marka inaa anigu waa iga nabad gashay shar agteeda kama filaysa waayo macnaheeda marka assalaamu calaykum marka muslimku markau muslimka kale kasoo horbaxo inuu sidaas u caddeeyo qalbigii iyo carabkii marka inay iswaafaqaan baa markaas la rabaa ayb marka magac allo ah faafinaysid waa maahan marka wax iska ah dhaqan carbeedna maaha dadka qaar si ay u qaataan ama ay wax u sheegaan ma aha bal carabtu salaamo kaley lahaa jireen oo islaamku ka bedelay ancim sabaaxan iyo wax lamiday dhihi jireen iyaga waa laga bedelay iyaga laftirkooda tanaa marka layskugu keeno assalaamu calaykum taala marka midaani ninkii yidhaahdo waxaa weeyaan dhaqan carbeed waa iga dhaaf waxaa weeyaan qof diinkii ku jeesjeesayou noqonay baabu kufraani alcashiiri wa kufrin duuna kufrin baabu bayaani kufraani alcashiir baabu bayaani xukmi kufraani alcashiiri zawjka ixsaankiisa oo la abaal dhaco xukunka kuyacni nicmadii zawjka nicmadiisa oo la qariyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay iyo wa kufrin duuna kufrin wa bayaanu wa bayaani kufrin duuna kufrin gaalnimo gaalnimo ka sokaysa caddaynteeda ayb baabkan marka bukhaari laba maadaba waa ka rabaa maadada koowaad waxay tahay wuxuu rabaa inuu sheego kufri haddii la idlaaqo waxaa dhici karta kii diinta looga baxayo inaan laga wadin ee laga wado kufrin duuna kufrin dii marka in kufrigii weynaa laga wadana waa dhici kartaa calaa daalika marka kufrigu laba u qaybsamaa cinda ahli sunnati waljamaaca kufrun mukhrijun can ilmilla kufri qofka diinta ka bixiyo oo akbarna la yidhaha kufrun akbarna la dhaho iyo kufrun duuna kufrin ama la yidhaahdo kufrun asqar ayb labadaasaa marka kufriga uu u qaybsamayaa haddii marka nusuustu ay soo aroorto kufriga isagoo muqayad ah waaba waadix haddii lagu qeyday kii diinta looga baxaayay ama lagu qeyday wax kale fakafarat biancumi illaahi oo kale yaa la yidhi maalan nicmadii alloo ku gaaloobay qofkaani ta noocaasoo kale marka waxaa weeyaan iyada khilaaf iyo ishkaal ma leh laakiin midda ishkaal kale waxay tahay kufri mutlaqa markuu soo aroor kee lagu xambaarayaa qaraa-inta marka in lala socdo sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu keeni doonaa kufrigaasna wuxuu dhihi doonaa kii diinta looga baxaya ma aha oo ilaahay baa wuxuu leey wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu ayagoo isdagaalayo dagaalka ku jiro ayaa haddana oo dhexdooda ka dagaalamaayo ayaan laga bixinin haddana iimaanka kulligiis laga wada saarin ayb marka waa in laba nooco kufriga ay jiraan kufriga akbarka marka dhowr buu usii qaybsamaa kufru takdiib baa jiro waxaa jiro kufru ibaa'in waistikbaarin ayaa jiro kufru icraab baa jiro kufru shakin ayaa jiro kufru nifaaq baa jiro shan ama lix ibnulqayim madaariju saalikiinkuu ku sheegaa wa min qablihina alimaamu albagawi muxyi sunna kitaabka tafsiirka ee macaalimu tansiilka suuratulbaqara markuu fasiraayo ayuu ilaa shan nooco kufriga akbarka uu sheegay dadka qaar baa waxay ku xasriyaan kufriga takdiib bis dad badanoo gaalo aha jira ayagoo waxna beeninin haddana gaalo waa la xukumayo maxaa yeele noocooda ma ahan yacni takdiib ma aha nooc kale waa kay ku dhaceen walidaalika ibliis oo kale hadda ibliis ilaahay subxaanau watacaala khabar uu ku beeniyey ma jiro oo ma dhihin warkaaga run ma aha waa been ma dhihin laakiin muxuu ku gaaloobay kufrigiisa waa kufru ibaa'in waistikbaar ilaahay baana wuxuu yidhi ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin dadka qaarna kufrigu waxay u haystaan jahli bis qofkii ilaahay aan aqoonin biskaas unbaa gaal ah qofka hadduu alla aqoodo rasuulkii aqoodo maba gaaloobayay qabaan saasna sax maaha qur-aanku wuxuu sheegay dad yaqaana rasuulka sida ay ilmahooda u yaqaanaan haddana aan rumaynin aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum iimaanku marka maadaama uu kufri cagsi ku yahay iimaankii qaybihiisii wixii ka soo horjeedana kufri bay noqonayeen ayagayb aslul iimaan kufriga ka soo horjeedo waa kufrun mukhrijun can ilmilla farcul iimaan kufriga ka soo horjeedana muxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin waana midda alimaamu almarwasi tacdiimu qadri salaah uu ku sheegayb fiqi marka daqiiq a baa marka meeshan ku jiro taa waxay keenaya marka wixii sharcigu kufri ugu soo arooray in la fiiriyo kii akbarka ahaa miya amase waa kii asqarka ahaa hadduu akbarka yahda xaal buu leeyahy xugun axkaam asqarka marka uu yahayna haddii daliil iyo qaraa-in inuu y kufrigii yaraa tusayo ay tahayna sidaasoo kale marka iyadana xugun gaar buu yahay nifaaqu isagana laba u qaybsamaa nifaaq akbara iyo mid asqar ah uu keenaa isaga laftirkiisa calaamaatu nifaaq buuyay ku imaanaysaa ayb shirkigu isaguna asqar iyo akbar buu leeyahay ayb alfaadan oo dhan marka waa asmaa sharci ah oo mid walbaa marka macno uu ka dhalanayo fiihi can abi marka walidaalika kufrun duuna kufrin wuxuu ku naqdi si haddii loo fiiriya ay ku tahay nimankan xanafiyada u badan oo iyagu qabo camalku inuusan iimaanka ka mid ahayn camalkana marka ay yidhaahdaan acmaasha jawaarixda iimaanka ka mid maaha sababta maxay tahay waxay leeyihiin haddii iimaan waayo la yidhaha acmaashaani cagsigeeda waxay noqonay gaalnimo diinta looga baxo annagii marka waxaan ku dhacaynaa bay yidhaahdeen wixii khawaarijtay wax ku gaalaysiin jireen oo kale qofkii yacni dembi kabiire ah ku dhaco daacadii matalan ka tegey waajibka ahayd gaal buu sidaa ku noqona in la dhahaa ka imaanaysay dheen marka firaaran min daalika annagoo waxaas ka cararayna camal iimaanka ka mid maahan bay dheen laakiin ninkii ka taga aakhiro waa la cadaabay calaa daalika marka taasi sax maahanoo iyadii waxaa lagu jawaabayaa ninkii camalka ka taga laftirkiisa kufri waa ku dhacay laakiin kee waaya camalku hadduunan ahayn camal asal ah haddaanu ahayn kufriga ou ku dhacay kufrin duuna kufriga waa kan tarjamada marka baabk taasaa marka ku jirto fiihi can abi saciidin alkhudriyi can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam ayaa baabkan dhexdiisa ah ayb qaala xadaana cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can malikin can zayd bni aslam zayd bni aslam waa ninkuu imaam maalik ka qaatay tafsiirka iyo xadiidka tafsiirka wuxuu ku leeyahay aqwaal buu ku leeyahay waa ninka dhalay cabdiraxmaan ibni zayd bni aslam tafsiirada ibnu kaiirka ama dabaariga waxaa lagu arkaa ibnu zayd wa qaala ibnu zayd kada ibnu zaydkaas marka waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam isaga xadiidka daciifa ku ahaa wiilka ayb oo xagga xadiidka aad buu daciif ku ahaa aabbaha laakiin waana muxadina waa ahaa xadiidkana iqow ku ahaa tafsiirkana wuxuu ku ahaa yani imaam can caطaaءi bni yasaarin can ibni cabaasin caطaa ibni yasaarna waa mowla maymuuna sulaymaan ibnu yasaar iyo isagaa walaalo ahayn sulaymaan fuqahaa u sabco ka mid yahay caطaana marka waa riwaayo badan yahay isaga can ibni cabaasin qaala qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi uriitu naara naartii baa lay tusay faidaa akharu ahlihaa dadkeeda kuwa ugu badani waaba annisaau haweenkeeda yakfurna way gaaloobayaan naagihii yakfurna marka nebigu waa idlaaqay kufrigii fiiri qiila waxaa la yidhaha yakfurna billaahi alla miyay ku kufrinayaan ay ku gaaloobayaan saxaabadii marka waxay u qaateen marka kufrigii allaba lagu gaaloobayo la diidayo qaala waxa uu yidhi yakfurna alcashiira way su-aaleen marka markaasuu yidhi yakfurna alcashiira zawjka ama ninka ayay abaal dhacaan wa yakfurna alixsaana ixsaankana waa abaal dhacaan oo qofka marka qofka ixsaan u sameeyey hadduu ku abaal dhaco khaslo oo kufri abaa ku jirto low axsanta ilaa ixdaahunna middood haddaad u ixsaan samayso addahra wakhtiga zamanka aad la joogto dhan uma ra'ad minka ay aragto xaggaaga shay-an wax ay ka aragto qaalad waxay dhahaysaa maa ra'aytu minka khayran qatu weligaaba khayr kaama arkin habaaldhicii bay ka mid tahay marka haddaad zamankoo dhan la nooshahay mar uu wax kaa aragto weligaa khayr kaama arag bayle ixsaan dhici marka waa kaas dadka maanta dadka hadda joogana waa naagihii keliya maba ahane xataa raggii ama dadkii waa isaga bateen taa laftirkeeda ayb qof waxaad arkaysaa marka ninkii ama qofka wax u faa'iideeyey oo wax baray ama yacnii ama ixsaan uu u sameeyey si kastaba ha ahaata ixsaankee inuu leeyahay mar hadduu wax ka arko weligayba kan wax khayra uu leeyahay male qofkan buu dhahayaa ayb qofka waxaa fiican marka khayrkiisa iyo iyo yacnii iyo waxaa kaaga imaanaya shar ah sharkana inaa u dul qaadato khayrkiisana aad jazaaka allahu khayran ah ilaahayna subxaana wa tacaala taasuu jecel yahay isaga alla wuxuu jecelaha in lagu shukriyo dadkana see u malaynaysaa marka dadkii bani aadamka iyaguna waa rabaan shukriga dabcan marka in shukrigii aan la abaaldhicin ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa marka kufraanu lcashiir xukunkiisu muxuu yahay waa kufri kufrigaasuna waa maxay kufrin duuna kufrin waa ilaa hadda iyagu ma yacni qof kastoo abaaldhac sameeya gaal waay ma oo diintii ka baxay ma la dhahaya waa kufrin duuna kufrin ibnu rajab waxa uu yidhi wاlkufru yuطlaqu wayuraadu bihi alkufru اladii laa yanqulu can اlmila mihlu kufraani اlcashiiri wanaxwihi ayb kaasoo kale cinda iطlaaqi اlkufri marka kufriga la iطlaaqo faama in warada alkufru kufriga hadduu soo arooro muqayadan isagoo muqayada bishayin lagu qeyday falaa ishkaala fii dalik wax ishkaala kuma jiro ka qowlihi tacaala fakafarat biancumi illaah ee muraadkiisa hadda meeshan waxaa weeyaan in uu markaasi radi kufriga oo la idlaaqaa yacnii in markaasi lagu fasiro haddii uu idlaaqan yahay inay dhici karto sidan iyo sidan marka in layska feeriyo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almacaasii macaasidu min amri iljaahiliyati jaahiliyada arrimaheeda ayay ka mid tahay walaa yukafaru lama gaalaysiiyo saaxibuhaa macaasida qofkeeda birtikaabihaa laguma gaalaysiiyo koridda oo macaasidii koray ilaa bishirki shirkiga maahan yani halkan marka laba waxbaa isagana ku jirto shirkigu macaasidu horta ka mid yahay isaga laftirkiisa macaasi oo dhan marka layskuma gaalaysiiyo shirkiga mooyaane shirkiga isagada waa diinkiiba in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki iyo intii kalaa loo kala qaaday ayb waxaa kalou tilmaamay macaasidaasi macsida laba meel bay ka imaan kartaa waajib laga tegey ama muxaramaad la koray labada dhinactay ku timaadaba marka waa umuur jaahili ah oo diinta markaas yacnii khisaalul kufri sida acmaashu ay iimaanka uga mid yihiin ayaa macaasiduna ay uga mid tahay kufriga laakiin qofkeeda macaasida koro lama gaalaysiinayo kufriga diinta looga bixinayo maya maya ilaa shirkiga maahan waxaa kala duwan marka shirkigu markuu dhaco isaga laftirkiisa laba masale kalena in la fahmo way u baahan tahay meeshan lagu caddeeyo maxamkallah masaladaasina waxay tahay shirkiga dunuubta laba qoloba ifraad iyo tafriid bay ka sameeyaan marka maalan kutubta caqiidada waxaan ku aragnaa walaa nukafiru axadan bidembin qofna dembi kuma gaalaysiinayno horta dembigaas maxaa laga wadaa dembigaas waxaa laga wadaa waa dembi aan sidiisa gaalnimo u ahayn ayb dembi aan isaga sidiisa gaalnimo u ahayn dembigu hadduu bidaatihi kufri u yahay istixlaal ma u baahanaya marka uma baahanaykaas istixlaal isaga uma baahna masaladaas inwaa daqiiq fahamkeeduna waa daruuri dad badanna ma fahamsanaad moodaan ayb marka laleeyahay dembi wax ku gaalaysiin mayno waa dembi aan sidiisa gaalnimo u ahayn dembigu hadduu sidiisa gaalnimo u yahay qofka waa lagu gaalaysiin karaa in mawaanic laga waaye maaha in mawaanicdii laga hela ma ahan marka jaranjarada labaad waa marka mawaanicda ka hadalkeeda laakiin horta in la fahmo dunuubtu waa laba nooc dembi sidiisa kufri u ah iyo dembi aan isaga kufri ahayn kaan markay sidiisa kufriga u ahayn haddii istixlaal uu ku darmo markaasaa lagu gaalooba zinadoo kale waaye tuugnimadoo kale waaye sariqada isbaaradoo kale waaye maalan isbaaro unbuu iska dhigtay dadkau dhacaya haddii marka istixlaal uu sameeyo uu ku gaalooba haddaanu istixlaal samaynin maya oo maxaa yeele xuduud baa laga soo oogay xuduuddaasaa marka lagu fulinayaa islaamkiisuuna kamid ka mid yahay qofkuna dunuubta qaarkoodna sideeday kufri u tahay kuwaas marka haddaad istixlaal u shardiso waa qowlu khulaati ilmurji'a waxaa ka mid a maalan rasuulka caydiisoo kale qofku maalan nebigu u caaye kasoo qaad walciyaadu billaah ma waxay noqonaya caydaasi ninkaani ma istixlaashaday masema istixlaalin miyaa laleeyahay maya tan sideeday gaalnimo u tahay wax shahwa ah oo ku xiran male dunuubtan kale shahwa ku xiran tan laakiin waa soo fardhyani soo dheeraansho oo weeyaan malmarka walidaalika ibnu taymiya saaribu masruulku wuxuu yidhi dadka istixlaal waxaa u shardiyo waa qowlu khulaati ilmurji'a kuwaasoo iyagu aaminsan buu yidhi iimaanku inuu yahay yacnii inay dhici karto iimaanku inuu yahay ama yacni macrifo uu yahay keliya ku koobay ama tasdiiq bis ku koobay oo iyagu dhahayo qowl lagama gaaloobo ficil lagama gaaloobo kuwaas qowl warkooda waaye walidaalika wuxuu keenay aayaddii suuratu towba laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qad kafartum bilqowli buyiri weliba wuxuu sii diiday mas'ale ah in la yidhaahdo qowlkaasi isagu gaalnimo ma aha laakiin yadullu cala alkufri xataa waa diiday in la yidhaha isaga hadal nebigoo la caayo caydaasi gaalnimo maa laakiin kufribay tuse gaalnimay tusaysaa waa hadalka murjiada iyada laftirkeedamarka dembiga horta in la kala saaro oo loo kala saaro bidaatihi miyo kufri u yahay masoo ma aha kan aan u ahayn kufriga bidaatihi baa u baahan istixlaal gaalnimadiisa kan sidiisa kufri u ah maya istixlaal ama ha istixlaalo ama yaanu istixlaalin waa kufri taas marka iyadu waxaa weeyaan waa mid haddii marka kufrigu ou noqdo kufrigii diinta looga baxayo qofkiina uu ku dhacay ayb maxaa xaalkiisu marka uu noqonaya isagu marka bitacyiin marka lagu dhahaayo kufriga lagu dul dejinaayo bitacyiin wuxuu u baahan yahay afar maanic in laga waayo afar mawaanic haddii midkood uu joogo kufrigu waa ka baaqanayaa ismu yacni wasfi ma looga dhigaayo qofkan laakiin kufri waa ku dhacay baan leeyahay mawaanicdaas marka waxaa ka mid ah aljahlu jahligu waa maanic ibnu taymiya kitaabu listiqaama iyo istiqaasada iyo waa ku sheegaa bal wuxuu yidhaahdaa qubuuriyiinta markuu ka hadlaayo wuxuu yidhi laakin liqalabati iljahli jahligii oo qaalib noqday dadkan mutaakhiriinta dambe dhexdoodii jahligii aahaartii yacni aathaartii sunnada ay ka jaahil noqdeen darteed wuxuu yidhi kaasoo ka qaalib noqday darteed baa lam yumkin takfiiruhu takfiirintooda mma ma suurtagelayso gaalaysiintooda bitacyiin loo gaalaysay ma suurtagelaysu yidhi ilaa wax looga sheego xujajka laga laga waxaan shubahda ay hayaan laga bixiyo laga baabi'iyo markaas kabacdi unbaa cinaad markuu yimaado kufriga jahligu waa kaas isaga maanica labaad waxaa weeyaan ta'wiil mararka qaar qofkii jaahil ma ahan laakiin aayad iyo xadiid baa ka khaldan fahamkooda kufribuu ku dhacay aayad buuna deliil ka dhiganay saxaabada xilligoodii waxaa dhacday qudaamat bnu madcuun rag uu ku jira qudaama badri buu ahaa rag uu ku jira ayaa waxay cabeen khamri markaasay yidhaahdeen annaga waa noo bannaan tahay leysa cala aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati junaaxun fii maa tacimuu idaa muttaqow aayaddaasay marka aayadda macnaheedu waxay ahayd dadkii iyagoo khamradiio xalaal weli ah dadkii iyagoo cabaaya dhintay yaa aayadda ay ka murgeen asxaabta markaasaa la yidhi kuwaas waxba dembi korkooda ma ah saas aayadda ka hadlaysa iyagu laakiin waxay u fahmeen qofka haddiiba alla u ka cabsanaya inaysan dhib u lahayn waa istixlaal marka shay yani muxaramaad muxaramaad ka mid ay xalaashadeen cumar marka wuxuu yidhi u bayaaniya bacda albayaan hadday sidooda ku taagnaadaan ha la dilo hadday ka soo noqdaanna xadkii uu ku dhufto ayb cumar sidaasuu yeelay qiso mashhuura weeyaan tafaasiirtana lagu sheego kutubta caqiidadana lagu sheego ayb kan saddexaad marka waxaa weeyaan waa maanicamaanica saddexaad waa alkhata'u qofka waxaani hadday ficil yihiin iyo hadday qowl yihiinba ficilkii qowlku uma qasdin wax ka soo fakaday waay ma loo qabanayo ninkii yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu ani rabbigaagana hadda addoonkaygaa tahay waa kufri lama gaalaysininoo akhdaa min shiddati alfarax ayb waa gafay farxaddii ka badatay darteed meeshaas iyadana xoogaa marka ag istaag bay u baahan tahayo dadka marka la leeyahay khata waxaa ka soo horjeeda qasad yacnii waa inuu ficilka ama qowlka u qasdo ama ictiqaadka mukafirka ah inuu u qasdo qasadka marka maxaa laga wadaa maxaa loo qasdayaana waxaa loo qasdaa waa ficilka ama qowlka ama ictiqaadka shayga mukafirka ah inuu u qasdo bis ee laga hadli maayo inuu kufriga u qasdo taas maya meesha kuma jirta dad baa iyadana waxay u qaateen qofku ilaa uu u qasdo inuu gaal noqdo inaanu gaaloobi karin iyadana waa hadalka waa qowl kalo isaguna baatil ah qasad alqasdu marka shardi laga dhigaayo oo maanic cagsigeedana maanica uu yahay oo khata ah macnaha marka ay culammadu u jeedaan waxay tahay qofkan ficilkan gaalnimada keenayey ma sameeyey isaga ma u qasdin can qasdin ma u sameeyey mase wax ka soo fakaday qowlkan kufriga can qasdin miyuu yidhi mase waa ka soo fakaday taasaa lakala saaraya la kala fiirinaya marka ficilka iyo qowlka waxa mukafirkaa in loo qasday baa muhima bes ee muhim ma ahan waxa ka dambeeya kufriga in loo qasday isagoon gaalnimada maskaxda uga jirin xataa haddii laakiin ficilkan uu u qasdo markuu inta nebiga caayo maalan yidhaahdo ama musxafkii qashin ku tuuroo kale ama wixii kale mukafirka ah markuu sameeyo uu yidhahdo waxaan anigu waa sameeye waa ugu talagalay inaan sameeyo laakiin inaan ku gaaliyo gaaloobo ma rabin taas dambe waxa ma anfacaysaaqasadkuna marka taa kama wadaan maanica afaraad marka isaga waxaa weeyaan maaniculikraah qofkii kufriga waa lagu dirqiyey qasabaa looga dhigay ikraahuna waa xaqiiqo markaas shuruud buu leeyay ikraah ibnu xajar wuxuu ku sheegaa kitaabu likraah awalkiisa shuruud muctabar markii la helo ikraahu muctabar yahay haddii shuruuddaa la waayo wax ictibaara ma aha haddii marka ikraah qas qasbid shuruuddiisii ay dhammaystirantahay haddii meesha uu yaallo khalaas marka cudurdaar waa isagafar maanic waa marka tacyiin hebel waa gaal marka la dhahayo maadaama kufri ku dhacay bitacyiin marka hebel loo gaalaysiinayo mawaanicdaa in laga fiiriyo haddii mawaanicdaa meesha ay ka maqan yihiin macnaheedii shuruudiina waa joogtaa waaye mawaanicdiina waa la waaye kufrigii marka wasfi buu u noqonaya isaga oo kaafir buu qofkii noqonaya intaasaa marka ay tahay kan tacyiinkuna sidaas weeyaan midda qasadka ku saabsan ibnu xajar dhowr meeluu ku dhigay kitaabu istitaabati almurtadiin juska labiyo tobnaad ah qasadku inaanu ahayn kufri in loo qasdo ee ay tahay waxaan in loo qasdo bis halkaas ku sheegay iyadana kitaabu istitaabati almurtadiin waxaana wuxuuna ka soo qaaday alimaamu abari ibnu jariir aabari ayb liqowli nabiyi markaa macaasidii marka umuur jaahili a weeyaan marka qofkeedana ma gaaloobay ilaa shirkiga unbuu ku gaaloobaya shirkiguna isaga qofka hadduu muslim ahaa ee wax shirkiya uu ku dhacana waa in mawaanicdaa loo fiiriya liqowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga qowlkiisa ayaa u daliila innaka mru'un adigu waxaa tahay qof fiika jaahiliyatun jaahiliye dhexdaada ay ku sugan tahay wa qowli llaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kan abudar marka liqowli nabiy inaka mru'un xadiidku ku sheegi qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can waasilin alaxdab waasil bnu xayaan alaxdab ayaa leeyahay ayb alsadiy alkuufiyu iqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabi kutubi sita can almacruur wa huwa almacruur bnu suweyd alasadiyu iqatun caasha miatan wa cishriina sana boqoliyo labaatan sana u noolaa akhraja xadiidu asxaabu kutubi sita qaala laqiitu abaadarin baan la kulmay birabadati meesha rabada la yidhaha wa calayhi xullatun isagoo markaas laba dharo isku jooga wato maro wa calaa ghulaamihi addoonkiisana xullatun laba maroo isku jooga isaguna oo wato fasa'altuhu waan su'aalay can daalika arrinkaabaan wax ka weydiiyey caadadu yacnii qofka iyo addoonkiisu inay isku dhar ahaadaan maaha sida caadada marka sababtuu u su'aalaya taas fa qaala waxa uu yidhi innii saababtu rajulan nin baan la caytamay fa cayartuhu waxaan ku ceebeeyey biummihi hooyadiisaan ku caayay aniga marka hooyadii marka wuxuu yidhi riwaayadka qaar kalaa tilmaamayo yabna sawdaa kii hooyadiis ay madoobeydo naagtii madoobeyd kii ay dhashay saasuu yidhi midabkiisuu ku caayay marka faqaala lii annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu igu yidhi yaa abaadar abuudarow acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku ceebaysay innaka mru'un qof baa tahay fiika jaahiliyatun jaahiliyad dhexdaada ay ku sugan tahay abuudarada nin min asaabiqiin alawaliin oo fadli badan buu ahaa laakiin khasladaas oo markaas yeelay waxaa weeyaan khasla jaahiliya waa acmaashii jaahiliga camal ka mida isaga marka ma ku gaaloobay abuudar maya ikhwaanukum walaalihiin khawalukum yacnii khawalukum addoommadiinu ikhwaanukum walaalihiin waaye jacalahum ullaahu ilaahay wuxuu ka yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda faman kaana akhuuhu walaalkii qofkuu yahay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda yacnii qofkii nin walaalkii uu gacantiisa ku hoos jiro falyucimhu ha quudiyo mimaa yaakulu wuxuu cunayo waxa ka quudiyo waliyulbishu ha u labiso mimaa yalbasu wuxuu labisanayo walaa tukallifuuhum ha ku kallifinina maa yaklibuhum wax ka adag shaqo ka adag oo ka qaaliba ayaan lagu kallifin fain kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaanna ood ku kallifaysaan fa aciinuuhum u kaalmeeya la qabta idinka markaasmarkaanuu wuxuu yidhi arrinkaasaan waana ku qaatay hal mar baa nin muslima saas ku idhi hooyadii madoobe madow ku caahiyey marka waa iska daayey marka intaa waxa ka dambeeyey aad karaamayn intii waajibka ku ahayd ka badan uu samay jiray markaila waajib isaga kuma aha inay isku dhar xirtaan isagii addoonka isku cunto inay cunaan qasab kuma aha laakiin yacnii kaanahu wuxuu ka dhiganaya marka warkaas ka dhacay buu kafaarada uga sii dhigtay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu wain iqtatala daa'ifataani laba kooxood hadday dagaalamaan min almu'miniina mu'miniintii ka mida iqtataluu ay diriraan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda hagaajiya iyaga dhexdooda hagaajiya fa samaahum wuxuu ku magacaabay alle almu'miniina mu'miniinu ku magacaabay iyagoo iqtataluu la yidhi haddana mu'miniin baa lagu magacaabay ayb marka iimaanka aan laga anfinaynin kee waayo marka waa mutlaquliimaan mutlaquliimaan iimaan bartiis lagama anfi karo laakiin aliimaanu almutlaq iimaanka kaamilkae xaqiiqada ee alla nagu fard yeelay waa laga anfin karaa qofka hadduu macsi samaynayo laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihana soo martay laa yazni zaani xiina yazni huwa mu'min ilaa hayri dalika fa samaahum wuxuu ku magacaabay almu'miniina buu ku magacaabay qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu lmubaarak wahuwa alcayshiyu atufaawiy albصriyu iqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wabu daawuud wاnasaa'iyu qaala xadaana xamaad bnu zayd qaala xadaanaa ayuub wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy wa yuunusu yuunus bnu cubayd yuunus haddaa aragto yuunus can izuhri waa yuunus bnu yaziid alayli yuunus can ilxasanna waa yuunus bnu cubayd albasri qaala xadaanaa ayuubu wa yuunusu can ilxasan xasan albasri alxasan bnu abilxasan albasriyu can alaxnaf bni qaysin alaxnaf bnu qays huwa tamiimiyu muqadramun hiqa akhraja xadiidu asxaabi lkutub sita nebiga waa arkay laakiin qabla islaamihi buu arkay ninkaan walidaalika maxaa lagu daray taabiciinta lagu daray isaga axnaf ibnu qays rasuulku waa arkay laakiin markuu rasuulka arkaaye muslim ma uunan ahayn gaal buu ahaa markuu nebiga dhintay ka gadaalo islaamay saxaabinimadii marka waa seegtay saasay ku seegtay waa mukhadram marka waa taabici mukhadram abuu noqonaya sharafu suxba wuxuu ku xiran yahay qofka nebiga isagoo muslim inuu arko dhintana marka uu islaamnimadii ku dhinto weliba qaala waxa uu yidhi dahabtu waxaan doonay liansura haada arajul ama dahabtu waan tegey liansura haada arajul ninkan saan ugu hiiliyo ugu gargaaro ninka uu sheegayana marka waa cali bn abi aalib radia allaahu canhu falaqiyanii abuu bakrata abuu bakra ila kulmay wa huwa nufayc bnu alxaaris athaqafi faqaala waxa uu yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa qultu waxaan idhi buu yidhi ansuru haada arajula ninkan baan u gargaarayaa qaala waxau yidhi irjic laabo iska noqon fainii samictu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam yaquul anigu waxaan maqlay nebigoo dhahayo ida iltaqa almuslimaani labada muslim hadday wada kulmaan bisayfayhimaa iyagoo labadoodii seef ku dheehan yani ama labadooda seef ay ku wada kulmaan oo labadii seef isku isqaabiliyaan falqaatilu kan wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi naari bay ahaadeen naartii faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haada alqaatilu haadaa kan alqaatilu weeyaan kii wax dilay waa garanna isaga xaalkiisa famaa baalulmaqtuuli midka la dilay xaalkiisu waa maxay qaala waxau yidhi innahu kaana wuxuu ahaa isagu xariisan mid ku dadaalis badan calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa inuu dilo meeshaan marka isagu maxalushaahidka u keensaday waxay tahay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa iyagoo seef isku wato ayaa haddana almuslimaani la leeyahy oon islaamkii laga bixinin islaamna isaga iyo alislaamu iyo aliimaanu isku miday ka yihiinxataa qolooyin kale farqina islaam iyo iimaan qof haddii islaam loo sugay mutlaqul iimaan waa um haystaa ayb iimaanka kaamilka ayaanba loo sugin laakiin islaamnimadii waa loo sugay xadiidku waxaa kaloo tilmaamayaa mas'alo kaloo iyadana muhima masaladaas waxay tahay qofka shayga uu qalbiga ku gunto ee uu ku daro weliba dhaqdhaqaaq iyo wax uu ku daro camal uu sameeyo walow camalkii yuusanba ka guungaarin dembigiis waa leeyahay hadday camal khayr uu yahana ajarkiis waa leeyahay ayb maxaa yeele halkan ninkan maqtuulkee la dilay muxuu naarta ku gelaya wuxuu ku gelayaa iraadadiisii uu dhaqangeliyey weliba ayb waxyaabaha marka qalbiga ku soo arooro marka shaygu haddii iraada jaazima hadday tahay waxaan qalbiga galay doonis aan labaclabac ku jirin haddii qalbigu ay gashay iraadadaas jaasimada ah iyo wixii kale iyada ka dhasho waxaa weeyaan wax wax ku ool laho markaasi ama dembi oo hadday yihiinna dembi ay noqonayso hadday wax kale wanaagsan yihiinna wax waa kaasi xadiidkii marka ka hor imaan maayo qofku hadduu xumaan ku hamiyo ee uunan samaynin ajar baa ilaahay u qoraa iyo kan ma isdiidaya halkaas waa nin xumaanta ay ku soo dhacday bisway laakiin ka joogi tan laakiin waxay tahay xumaantii waa ku soo dhacday waa go'aansaday ficilna waa ku daray weliba laakiin isagii xumaantii baa lakala dhex galay waa gaari dembigii marka kaas waa yeelana hamiga iyo iraadadu ayaa kala duwan ibnu taymiya saasuu dhahataasaa marka iyada ku jira axnaf ibnu qays marka isagu markii hore sidaan buu yiri waa iska dhaafay gadaal dambe marka warkan oo abuubakra nufayc bnu alxaaris aad marka xadiidka siduu ugu sheegay iyo si kaley la noqotay markii dambe cali buu u hiiliyey markii hore waa ka joogay gadaal dambe waqtiyadii dambena xaggaasu aaday cali buu u hiiliyey macalushaahidka marka waxaa weeyaan mu'miniin baa lagu magacaabay iyagoo dagaalamay marka macaasida inaan qofka lagu gaalaysiiyey oo diinta aan uga baxaynin baabun dulmun duuna dulmin marka ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa laftirkeedana sideeda mutlaq iskagama ahan ayb oo waxaa jiri karta mararka qaar oo labadii qofba iyagoo haddana muslimiina mid inuu gar daran yahay maalan midna gar leeyahay oo maalan waxaaba ka mid a mid baa saa'il ah waa saa'il ninkan buu kusoo duulay maalan markaasuu maalkiisii ama cirdigiisii ama naftiisiiba ugu soo duulay maxaa u bannaan midkan kale inuu iska celiyo waa u bannaan tahay hadduu iska celiya marka ida altaqa almuslimaani bisayfayma ma soo gelaysaa ma soo gelaysaa maxaa yeele xadiid kaloo nebiga sal ll salam wuxuu yidhi man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid muxaqiqiinta a'imadana sidaasay sheegaan waa jiraan bacdi alculamaa oo iyagu dhahayaan si kastoy laba qof oo muslima isku qaabilaan xadiidkan bay soo gelaya cumuumka xadiidkan laakiin axaadiidta marka la dhaho mid kastaa ha lagu dhaqmo booskiisa ha la dejiyo waxaa weeyaan xadiidkan marka idlaaqa ku jiri karo waxaa soo gelaya marka waa marka ay ama labadooduba gardaran yihiin oo yacnii mid kastaa xaqdarro u socdo ama yacni xaalaadka noocaasoo kale tan ayay gelaysaa ayb amaa laakiin xaalaad waxaa jiro qof labada daraf daraf xaq uu ku taagnaa kara darafka kalena oo baatil ku taagan yaha ma saa'il oo kale markuu yahay iyo wixii lamidoo kale ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan dulmun duuna dulmin ayb kitaabu lfitan oonu ku sheegay ibnu xajar halkaas meelahaas insha allah markaan gaarno baxigeeda iyadoo dheer aan arkayno baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan dulmun duuna dulmin dulmi dulmi ka sokeeyo marka kufrigii baa la qeybiyey dulmigina waa qaybsamaa dulmun dulmi oo diinta looga baxo shirki ah iyo dulmi ka sokeeyo kaas waa asmaa'da marka baabkan ku xiran ayb oo labadana waa ku timid qur-aanka labada waa ku wada yimaadeeno inta badan qur-aanku daalimiin hadduu sheego mushrikiintu ayaa laga wada maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalim haddana muslim isagoo muslima daalim lagu sheegayna waa jiraa uma awrasna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illah dadkaa marka la sheegayaa waa uma awrasna alkitaaba waa dadkii ilaahay kitaabka u dhaxalsiiyey waa muslimiintii mufasiriinta qaarna waxay dhaheen arjaa aayatan fi lqur'aan aayaddan waa daalimkii waxaa loo sheegay daalimkii kii dhexdhexaadka ahaa iyo kii kale isagu khayrka ku hormarayba intaba kitaabkaan dhaxalsiinay baa leeya janno iyo waxna marka waa loo yabahay saa darteed marka dulmigii xagga xaggaba markau noqon karo midna waa dulmi oo weyn oo shirki ah midna waa dulmi asqar oo dulmin duuna dulmin qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu xaa wa xadaanii bishrun qaala xadaanaa muxamadu can shucbata muxamed bnu jacfar weyaan gundar can shucbata can sulaymaan can ibraahiim sulaymaanna waa acmash sulaymaan bnu mihraan can ibraahiima ibraahiim annakhaci abuu cimraan alkuufi can calqamata calqamata bnu qays annakhaci ayaa leedaha can cabdillaahi qaal cabdullahi bni mascuud sanad kuufi ah haddii cabdullaahi lagu idlaaqo waa cabdullahi bni mascuud w qaala lamaa nasalat markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwii rumeeyey iimaankoodana aan dulmi ku dheehin qaala asxaabu rasuuli illahi sal l ly slam asxaabta nebiga waxay dhaheen ayunaa lam yadlim oo keennee baan dulminin oon dulmi samaynin saxaabada marka dulmigu waa iska caam yeeleen iyagan gaalnima ha noqoto ama macsi ha noqoto way caam yeeleen markaasuu nebigu yidhi faanzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey buu yidhi nebigii ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn daahirka xadiidkan waxaad mooddaa aayaddan suuratu luqmaan inay tan kadib soo degtay laakiin riwaayaadka qaar baa caddaynaya sidaa inaynan ahayne oo uu yidhi nebigu markay sidaan su-aashaan weydiiyeen ayaa nebigu yidhi alam tasmacuu qowla alcabdi saalix addoonka wanaagsan miyaydnan maqlin inna shirka la dulmun cadiim marka aayadda horey u jirtay nebigaa un marka aayaddan buu aayaddan ugu fasiray dulmigii marka waxay tusaysaa marka inuu jiro dulmi weyn oo diinta looga baxo kay saxaaba marka waa midkan nebigu uu ugu fasiray hadda kan aayadda ah iyo mid kaloo aan weyneyn oo diinta aan looga bixin waana midkay saxaabadu fahmeen ayaga labadii noocba marka waa jiraan wuxuu yidhi ibnu xajar meeshaan wa fi lxadiidi min alfawaa'idi xadiidka waxaa ku dhex jira buu yidhi fawaa'id ah alxamlu cala alcumuum xataa yarida daliilu lkhusuus shayga in cumuumkiisa lagu xambaaro ilaa khusuuska daliilkiisa la helo dee labadoodaad isqabsato midna uu yidhaha naaskaana caamkiisaa lagu wadayaa oo intaasoo suuro waa soo gelaysaa midna uu yidhaha maya suuraddan waa ka baxay tan baa soo gelaysa kee daliilka laga rabaa kan dhahayo takhsiiska sheeganaya wa ana anakirata fii siyaaqi nafyi tacumu waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka buu yidhi nakiradu hadday nafyi dhacdo siyaaqiisa cumuum inay faa'iideyna min siiqi lcumuum inay tahay maxaa yeele saxaabadaa ku fahmeen saas nebigana waa qaldantihin ma dhihin marka aaw nakirada hadda waa bidulmin nafyigana lam yalbisuudaas marka ayi dulmi baa soo gelaya annakiratu fii siyaaqi nafyi tacumu saas wa ana alkhaasa yaqdii cala alcaam nas khaasa hadduu jiro laakiin uu soo arooro midka caamka isagaa lagu qaadayaan isagaa ka xoog badn ayaa ka xoog badnaanaya laakiin waa goormay in la fahmay u baantaho haddii tacaarud uu jiro haddii caamka iyo khaaska ay iscaaridaan khaaskaa la hormarina dabcan laakiin haddaan tacaarud jirin kanna sidiisa kanna sidiisa loo kala waxayn karo sidoodaasaa ku socdeen marka wa ana nakira waxuu yidhi marka wa ana alkhaasa yuqdaa cala alcaam waalmubayana cala almujmal nas mubayana haddii uu jiro la caddeeyeyna kan mujmalka isaga ka horeynaya wa ana allafda yuxmalu calaa khilaafi daahirihi limaslaxati dafci tacaarud mararka qaarna lafdiga sida ka muuqata in laga tago oo macno kale lagu xambaaraa inay bannaan tahay si maslaxad loo si looga badbaado tacaarud wana darajaati alcilmi tatafaawatu kama tarjama lahu waana darajaati ulmi dulmiga darajaadkiisa tatafaawatu sida uu bukhaariga ugu tarjumay wa ana almacaasiya laa yusamaa shirkan macaasida iyada kale shirki inaan lagu magacaabaynin taana waa laga qaadana maxaa yeelay bidulmi nebiga bishirkina ugu fasiray idinkana shirki kuma jirtaan marka idinka ma soo gelaysaan saasay ka dhigan tahay baabu calaamati lmunaafiqi baabu bayaani calaamati lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisa caddaynteediibuu u baab yahay ayb haddana wuxuu soo gala marka nifaaqi iimaankay waxaan ka soo horjeedaan asalku waa iimaanka in laga sheekeeyo laga hadlo laakiin waxaan kale kufriga iyo marba uu gelaayo ama nifaaqa uu gelaayo yanii fa bididdiha tatabayanu lashyaa kuwan didkooda yaad ku fahmi kartaa iimaanka marka nifaaqi isaguna marka calaamadiisii buu sheegaya qaala xadaanaa sulaymaan sulaymaanu aburabiic qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar wahuwa alqaari qaala xadaanaa naafic bnu malik bni abi caamir abu suhayl ninkan marka imaam maalik adeerkiisa naafic bnu maalik baa la yihah bni abi caamir abu suhayl ayaa la yidhaahdaa alasbaxi imaam maalik buu adeer u ahaa can abiihi ayb can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal aayat lmunaafiqi halaaa munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadaa kadaba idaa xadaa haddii uu sheekoonayo sheekaynayo kadaba been buu sheega marka xadaa daalku waa shidan yahay kadabana daalkeedu waa khafiif kadaba dad akrana arkay kadaba waa beeniyey waa sideed macnaheeda muraadkooda waa beeniyey maaha kadaba been buu sheegayaa laga rabaa idaa xadata hadduu sheekoonayo kadaba been buu sheegaa wa idaa wacada haddii uu ballan galana akhlafa waa guub yeelayaayo ballantuu ka baxaa wa ida tumina haddii la ammaanaystana khaana wuu khiyaanaya khiyaanu la imaanay xadiidkan marka waxuu sheegay saddex khaslo nifaaqanna marka waa nifaaqi asqarka ah waxaan hadda nifaaq camali iyo waxay u qaybiyaan nifaaq ictiqaadi ana saasna waa lafdigaana waa cabiraan ictiqaadi iyo camali akbar iyo asqar ayb kan marka hadda waxaa weeyaan waa nifaaqi asqarka ahaa oo ninka hadduu been sheegaba munaafiq baa tahay bis munaafiqii akbarka ah oo diinta waa ka baxday ma dhehaysa imaamu nawowi wuxuu leeyahay saddexdanba waxaa sameeyey ikhwatu yuusuf wax diinta ka bixishana malaha ikhwatu yuusuf way sameeyaanoo waxay yidhaahdeen aabbahood wiilkii waxaa cunay bay dhaheen yey waa been ammaano aabbahooda u dhiibtay waa ka khayaaneen ammaanadii ayb ballantii ay u qaadeenoo waa soo celinaynaan waa ka bixi waayeen waa ka soo bixi waayeen iyagii baa ku dhacay haddana ma aha ma aynan ahayn gaalo dad marka uurka ka buko oo gaalnimo caloosha ugu jirta ma aynan ahayn binaan calaa daalika laakiin kan culummadu waxay yidhahdaan baabu wuxuu u yahay kaas weyn ninka hadalkiisu beenta ku badato ballanta aan u aaba yeelin oo wax haddii lagu ammaanaysta khayaano xagga dambe inuu usii gudbo baciid ma aha kay saxaabada ka cabsan jireenna kan waa kan qowlkooda iyo ficilkooda inuu iskhilaafo si isu khilaafo kay ka cabsan jireen waa ee nifaaqa ictiqaadiga ayaga way ka badbaadsanaayeen maxaa yeelay qur-aankii baa ilaahay uu ku ammaanay oo ammaantoodii ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay qaala xadaanaa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu qabiisahan marka sufyaan hadduu idlaaqo sufyaan bnu saciid athawri can ilacmash wahuwa sulaymaan bnu mehraan abuu muxamed alkaahiliyu can cabdillaahi bni murata can masruuqin masruuq bni اljdac can cabdillaahi bni camrin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal arbacun afar man kuna fiihi qofkay dhexdiisa ahaadaan kaana munaafiqan khaalisan wuxuu ahaaday qof munaafiqoo barax tiran waman kaanat fiihi qofkay ahaatay dhexdiisa khaslatun qayb oo minhuna afartan ka mida kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahaatay khaslatun min annifaaq qayb nifaaqa ka mida xataa yadacaha intuu ka tegayo ida tumina khaan haddii la ammaanaysto uu khiyaanaya yacnii man ida tumina khaan ayay ka dhigan tahay waidaa xadaa kadaba haddii uu sheekoonayo been buu sheegaya waidaa caahada hadduu ballan galana qadara waidaa khaasama hadduu doodana fajara daacadii waa ka baxa waidaa khaasama fajara waxay tahay markuu doodaya ninkan aad ka raysid unbay ka tahay markaasu wuxuu samaynayaa wax uu og yahay inay baatil yihiin xaqa u ekaysiinaya waxa uu og yahay inay xaq yihiinna waa xumaynaya baatil u ekaysiinaya doodii oo ku faajirooba marka haslaadkan marka waxaa tan waidaa khaasamadaan riwaayada hore kuma jirin waidaa caahada qadara laftirkeeda kuma jirin waidaa wacadda akhlafa iyo waidaa caahada qadara laba macnay kala leeyihin waidaa wacadda markuu afka qofka ballamiyo waa u gooya qofku wuxuu mukhlif noqon karaana marka intuu ballan qofka la galo isla markaana qalbiga ay uga jirta inuu u gooyo laakiin qofka haddii caarid iyo wax ku yimaadaan ama maanic uu ku yimaado ma gelaya baabkan ayb oo qofku waa ku imaan karaa maanic waa ku imaan karaa laakiin marka hore hadday niyada kaaga jirto u sheeg una goy waxaa weeyaan taas waa midda marka meeshaan imaanayso wa idaa caahaddana waxay tahay labada qof kale ama daraf kale hadduu la heshiiyo oo uu heshiis la galo waa khiyaanaya heshiiskii ma uu oofinayo taabacahu shucbatu shucbaa mutaabaceeyey can ilacmash marka shucba haddii uu mutaabaceeyey sufyaan sufyaan athawri marka xadiidkan mutaabacau haystaabuu ka wadaa imaamu albukhaari marka isaguna marka sidees sidiisaasuu saxiix ku yahay ayb marka tarjamaday xadiidku iswaafaqayaan baabkana meeshuu kitaabka ka waafaqaayo waa sheegnay baabu qiyaami leylati alqadri min aliimaan leylatulqadarka oo la istaagaa iimaankay ka mid tahay taas cadaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa abulyamaan wa huwa alxakamu bnu naafic abulyamaan alximsiyu qaala akhbaranaa shucaybun wa huwa bnu abi xamza qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man yaqum leylata alqadri leylatulqadriga qofkii istaago iimaanan waxtisaaban ku istaago iimaan iyo ajartirsi gufira lahu maa taqadama min dembihi waa loo dhaafaa dembigiisa wixii hormaray marka iimaanan taasoo ka rabaa marka leylatulqadrigii qofka isagoo marka istaago iyadoo iimaan ka tahay ajartirsi ka tahay dembigiisa hore waa loo dhaafaa marka idan qiyaamu leylati alqadri iyo baxdigeeda iyo raaraadinteeda min aliimaani bay ka mid tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan aljihaadu jihaadku min aliimaani buu ka mid yahay jihaadku marka acmaasha jawaarixduu ka mid yahay acmaasha jawaarixda marka waxyaabaha ka midka iyaguna iimaankay soo gelayaan horaan u sheegnay ayb oo iimaanka caqdi qalbiga galo iyo wuxuu jamacsaday qowl carabka laga qowlo iyo camal jawaarixda laga sameeyo ayb salaada iyo jihaadka iyo xajka iyo acmaasha marka jawaarixda laga qabtay ka mid tahay ayb qaala xadaanaa xaramiyu bnu xafsin xaramiyu bnu xafs wuxuu u samaysan yahay markaa nisbe ahaan buu u samaysan yahay waana magac qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaanaa cumaaratu qaala xadaanaa abu zurcata bnu camr bni jariir abu zurcata bnu camr bni jariir albajca ibn cabdillaahi albajali qaala samictu abaa hurayrata can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal abuu hureyran maqlay isagoo nebiga ka warinayo dhahayo intadaba allaahu liman kharaja fii sabiilihi intadaba allaahu ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday ay takafala allaahu tawakalana waa lagu macneeyeasaa isu xil saartay oo dusha u ritaykorka u ritay intadaba allaahu ilaahay wuxuu kafaalo qaaday liman qof oo u kafaalo qaaday kharaja fii sabiilihi isaga jidkiisa ku baxay laa yukhrijuhu xaal ounan bixinaynin ilaa iimaanun bii rumayn oo aniga i rumaynaya maahan wax kale aynan bixinaynin ayb laa yukhrijuhu xaal aysan bixinaynin ilaa iimaanun bii rumayn oo aniga i rumaysan yahay iimaanka qalbigiisa ku jiraa soo bixinayo wa tasdiiqun rumayn birusulii ou rumaysan yahay rusushayda mooyaane wax kale aynan soo bixinin an arjicahu waxaan u kafaalo qaaday an arjicahu inaan celiyo bimaa naala maca maa naala wuxuu gaarayna lala qabo oo min ajrin ajri ah ow amase haniimatin haniime ah wixii uu gaaray oo ajri ama haniime ah ow udkilahu ama aan geliyo aljannata jannada aan geliyo taasaan u kafaalo qaaday haddii markaa adduunyadaas waxba ka keenin markaas ee uu ku dhinto ajrigii marka wixiisii marka in jannadii markaa u geliyo alleh taas u kafaalo qaaday sidaan ama sidaan wa ayb walowlaa an ashuqaa marka meeshan laa yukhrijuhu ilaa iimaanun biidaas ayaa wuxuu yidhi ibnu maalik laa yukhrijuhu ilaa iimaanun bihi yaa siyaaqa aad mooddaa inay ku fiican tahay maxaa yeelay yacnii sidaasaa soo socotay intadaba allaahu liman kharaja fii sabiilihi laa yukhrijuhu ilaa iimaanun bihi marka riwaayada laakiin ilaa iimaanun bi bay ku soo aroortay shawaahidu tawdiixa marka waa towjiihiyey isagu wuxuu yidhi waxaa lasoo qadarayaa qaa'ilan intadaba allaahu ilaahay wuxuu kafaalo qaaday liman kharaja fii sabiilihi jidkiisa qofka ku baxo qaa'ilan ilaahay isagoo dhahaya markaas qaa'ilan xaal uu ilaahay leeyahay ayuu kafaalo qaaday laa yukhrijuhu ilaa iimaanun bi laa yukhrijuhu ma bixinayo addoonkaasi ilaa iimaanun unbaa bixinayo bi anigu rumaysanyahay marka bacdi alculamaa shuraacda qaarna waxay dhahn waxaas takallufaaba ku jiran mana loo baahna maxaa yeelay iltifaadaa lagu xambaaraya marka hore yani damiir keybe ah ku soo socdo haddana damiir mutakalim waa loo gudbi karaa waxaa weeyaan xaalad laga baxay xaalad kale la galayba waa iltifaat baana la yidhaha macaaniga marka waa bannaan tahay marka min baab ililtifaat ha la yidhaahdo waxaan lasoo qadarayn haba layska dhaafan ayb sidaasay qaar ibnulmuraxal iyo saasuu dhahay ayuu yidhi ayb marka taasaana iyadoo la heli karayna waxbaba la qadarin waxaa fiican marka intaas laysaga socdoayb marka jihaadkii inuu iimaanka ka mid yahay laa yukhrijuhu ilaa iimaanun biidaas ayb ayuu u keenay ayb walowlaa an ashuqa walowlaa almashaqatu yacnii mashaqa haddaanay jirin calaa ummatii ummadeyda korkeeda ahaanayso maa qacadtu ma aanan fadhiisteen khalfa sariyatin ilaalo gadaasheeda walawadidtu waxaan jeclaysan lahaa annii uqtalu in la i dilaayo fii sabiilillahi la igu dilaayo ilaahay jidkiisa uma uxyaa la inoolaynayo uma uqtalu la i dilaayo uma uxyaa la inoolaynayo uma uqtalu la i dilaayo yacnii mashaqada marka xaggay ka imaanaya haddii marka nebigu uu mar walba sameeyo sidaas waxay ku noqonaysaa dadkii inay mar walba iyaguna sidaasoo kale ay u baxaanay yeeli lahaayeen taasna waa ku adkaan lahayd oo mashaqay ku noqon lahayd marka mashaqadaas haddaanan ummaddeyda uga cabsanaynin mar walbaba oo aan sariyo iyo waxaan diraayo anna waa raaci lahay waa la bixi lahaa mashaqada waxaa kale ku imaan kartaa kuwii uu ka tago markaasi iyaguna oo marka inay isciishoodaan ama ay markaasi dhib iyo ay dareemaan marka dadka haddaanan mashaqo uga baqaynin amay ku cuslaataa aanan islahayn saasaan yeeli lahaa buu nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam marka waxa nebigu uu tamaninayo min aliimaan uu ka mid yahay taasaa marka xadiidka tarjamada iyo baabka saas iswaafaqayaan baabka iyo kitaabkana waa iska caddahayo baabun aljihaadu min aliimaan buu yidhi kitaabkuna kitaabuliimaan buu ahaa ayb amaa marka isaga fiqigiisa iyo fadaa'isha ku jirto iyo waxyaabaha ku tacalluqo kitaab dhan buu u guntay imaamu albukhaari kitaabu uljihaad ayuu ku imaan doonaa baabu taawuci qiyaami ramadaana min aliimaan baabu bayaani taawuci qiyaami ramadaan ramadaan istaagiddiisa taawuceeda min aliimaani inuu ka mid yahay caddaynteediibuu u baabiya oo marka waa sidee ramadaankii oo aan yacni qiyaamu ramadaan oo aan farad ahayn oo mustaxab ah iimaanku ka mid yahay idan iimaanku marka shucabkiisa waxaa ka mid a mustaxabaad sida ay uga mid yihiin usuul farac waajiba uu uga mid yahay ayaa haddana farac mustaxaba oo ugu jiraa iimaanka walidaalika marka labada ragcay sunnada sunnada ah ama yacnii qiyaamuleylka ramadaanka qofku markuu samaynayo waa iimaanku ku dhex jira qال xdثna ismاعيiل hو بن أbي uwys qال xdثnي mالك عن بن شhهاaب عن حmayd بن cبدالرحمن عن أbي هريرةa أن رsuuل الlhi صلى اه عل وسلم qاal xumayd بن cبdالرحمن بن cوf عن أbي هريرةa أن رsuul الlhi slى الlه عليه لي وسلم qاala نبgu wxau yihi man qaama رaمaضاana qofkii رaمaضاan istaago iimaanan واxtisaaban iimaan ku istaago iyo ajartirsi غufira lahu ma تqdma min dنbhi dembigiisii hormare waa loo dhaafaa maxalushaahidka marka waa iska waadix baabu sawmi ramadaana ramadaanka soonkiisa la soomo ixtisaaban ajartirsi loo soomo min aliimaani buu ka mid yahay tii hore waa taawuci qiyaamu ramadaan kan waa ramadaanka soonkiisiiba qaala xadaana ibnu salaam ibnu salaam waa soo marna marka waa maxamed ibnu salaam albiikandiyu qaala akhbaranaa maxamed ibnu fudayl qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin ayb yahya bnu saciidin alansaari can abi salamata huwa bn cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man saama ramadaana iimaanan qofkii ramadaan sooma iimaanan waxtisaaban ku soomo gufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisii wixii hormaray waa loo dhaafay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan addiinu yusrun addiinu diinka yusrun waa fudud yahay ay duu yusrin fudayd mid u saaxiiba waayo diinka ayb adeyg ma aha waa fudayd sidiisuu fudayd ku yahay waxa ku jiro takaaliifoo dhan waa fududahay qofkii ka bixi karo dhibka uu ka dareemayana maslaxada uu ka helaya ka badan ayb maslaxada uu ka gaaraya mar haddii maslaxadu badan tahay dhibkan yarkaa marka wax dhibaba dhib ma la dhihi kara marka xaqiiqatan dhib ma la dhihi karo ayb walidaalika culamada qaarkood waa kahdeen in la yidhaahdo sharciga axkaamtiisa takaaliif iyo in lagu sheego iyowaa laga fiican yahay wa qowlu nabiyi sala allahu calayh ali wasalama nabiga qowlkiisa uu yidhi axabu diini diin midka loogu jacayl badan yahay ilallahi ilaahay agtiisa alxaniifiyatu samxatu waa midii iilnayd oo qallooca iyo shirkiga ka qalloocnayd ka leexsanayd asamxatu fududayd marka axabuddiin marka wuxuu u jeedaa marka xadiidkan bukhaari isaga hadda ma soo saarin saxiixiisa kuma soo saarin laakiin imaam axmed yaa wariyeen biisnaadin xasan ibnu xajar sida uu yidhi ayb marka addiinu yusrun diin isaga marka diin iimaankiibaa marka ku jiro oo aliimaanu huwa diin islaamnimadii iyo iimaankii kulli waa isku mid marka waa diin marka ayb qaala xadaanaa cabdusalaam bni muطahar wa huwa bnu xusaam abu dafar qaala xadaanaa cumaru bnu caliy cumar bnu caliy almuqadamiyu iqat shadiid tadliis waa laakiin tadliiskiisa daran can macni bni muxamed isagoo shadiid tadliis la yihaahy haddana can cana ku warinaya laakiin riwaayo marka ibnu xibbaan uu soo saaray ayuu ku caddeeyey inuu ka maqlay xadiidkan macni bni muxamed can macni bni muxamedi algifaariy can saciid bni abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi ina addiina yusrun ina addiina diinka yusrun ay duu yusrin fudayd mid u saaxiiba waayo diinta fudaydkan marka dadku hadde waxaa weeyaan fudaydka wax iska nisbi a buu noqon karaa oo wax dadka qaar la fudud ayaa dadka qaar la adag marka dadka shahwadooda iyo hawadooda fudayd ku xiran ma ahan marka waa fudayd sida alla u soo dejiyey baaba sidaas xaqiiqadiisu waa inuu fudud yahay maxaa yeelay sharcigiibaa waxaa ku jirto shay aadan awoodi karin ilaahay makugu farad yeelin hadday dhacdo marka awoodihii inay wax isdhimaanna fataqu llaha ma stadactum ayaa lagu yidhi ilaahay intaad awoodaan ka cabsada ayaa ilaahay subxaana watacaala uu yidhi idaa nebiguna wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum haddaan wax idin amro intaad ka awoodaan kala imaada yusri waay marka io fudayd laakiin yusriga dadka gabalbaa waxay u fahmaan marka shareecadii oo laga insilaakho ama laga xoog siibto ayaa waxay u arkaan marka yusriga shareecada marka maanta dhan qof jaahila wuxuu ku leeyahay shareecada samaaxadeeda iyo yusrigeeda iyo ma arkin miyaa buu ku leeyahay samaaxadii iyo yusrigii marka muxuu ka arkaa isaga wuxuu ka arkaa sidii la doono in la yeelo oo dadka aan markaasi yacni war waxaan waa waajib waa inaad samayso waxaan waa xaaraam qofkii ku dhaco saan weeyaan sidaan marka ma bannaana sidaan waa waa bannaan tahay jajuub iyo dhibba u arkaan marka taas waxaas maaha insilaax bay noqona qofka hadduu yidhaahdo wixii aniga aan jecelahay unbaash islaamku uu yahay wixii aniga aan jecelahay islaamku yahay hadday noqoto khatar islaamku saga sidiisa meel u taagan beri baa waxaa jiri jirtay marka yacni wax kasta in la yidhaah berigii ishtiraakiyada iyo waxaas ay jiri jireen iyo shuuciga yaa waxaa la dhihi jiray niman waxaa soo baxay ishtiraakiyatlslaam iyo samay jireenislaamka ishtiraakiyadiisa yacni ishtiraakiya dhan islaamkay ka timid ay ku leeyihiin markaas abudar iyoy soo qabsanayaan waxay leeyihin abudar xoolaha dadku in xoolo inta ku filan maanta wax ka badan qofku inuu guri dhigto ma ogolayn abudaray leeyihin ilaa qaar ay dhaheen abudar ishtiraakiyu ahaa inay yidhaahdeen waa lacib iyo dheeldheel iyo istihzaa diinka lagu dheeldheelayo dad waa jira hadda iyada laftirkeeda dhahaya marka islaamka dimuqraadiyada ma aragtaan waa islaamkeeda hadda mana lagu karo in la yidhaah hadday sidaas tahay iyada dhanta iska dhaaftaan islaamka iska qaata marka waa yahay hadday isku mid yihiin limaada marka aad islaamkii marka ama ceeb ula raadinaysaan ama naqsi uga raadinaysaan ayb waxaasoo dhan marka islaamka waa khilaafsan yahay xaqiiqda saas waaye sidiisaana marka uu yusri ku yahay marka waa in marka hore la fahmo islaamka markii la fahmo ayaa qofka uu cabiri karaa laakiin nin jaahiloo sirfi ah islaam ma cabiri karan marna xaggu u raraya marna xaggu u raraya qaala waxau yidhi marka ina diina yusrun ina diina diinkii yusrun duu yusrin fudayd mid u saaxdayba waa diinka walan yushaadda diina diinka lama quweytamo ayb axadun qof ilaa qalabahu diinka ka adkaada walan yushaadda marka waxay tahay marka diinka ma muqaawameeyo oo ma la quweytamo xoog diinka lama xoogtamo qofna diinka lama xoogtami karo ilaa qalabahu diinka ka adkaado sida uga adkaana marka maxay tahay duruqda khayrka aad u fara badan albaabada khayr laga gaaro tiraday ka bateen haddaad istiraadid midna younan baxsanin soo qabo say waxaad arkaysaa un waxyaabo un ka mida adoo aan samay karin ama aan la imaanayn marka maxaa lagaa rabaa waajibaadkii ku dadaal sunanka intaa kala imaan karta kala imaan waajibkiina la imaw sidii sharciga yani intii adu awoodaada ay tahay waajibaadkiina la imaw sida haddaa yeesho marka waa fiican tahay walan yushaadda marka walan yushaadda sidaa marka la yidhaha waa mabni lilmacluum ayb addiina marka waxaa weeyaan mafcuul ahaan bay u nasbisan tahay axaduna waa faacil dabdiga qaar wuxuu leeyahay marka walan yushaadda addiinu diinka markaa maxay noqonaya yushaadda baa waxay noqonaya markaa mabni lilmajhuul walan yushaadda lalama xoogeytamo oo lalama tartamo diinkii ilaa qalabahu diinka unbaa adkaada markafasadiduu marka macnuu sidaas weya fasadiduu toosiya ayb nadr bnu shumayl waxau yihi asadaadu alqasdu fi ddiin dhexdhexaysta fasadiduu dhexdhexaysta waqaari buu dhoweeyey sadiduu marka macnaheed waa dhexdhexaysta saasaa lagu macnayna nadr ibnu shumayl a'immada qariibkuu ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray assadaadu alqasdu fi ddiin wasabiil diinka iyo waddada xaqa oo dhexdhexaysta dhexdhexaysigii marka macnaheedu waxaa weeyaan marka waddadii xaqa ahayda iyadiibaa dhexdhexaad ka ahe guluwi ka ilaaliya jafaana ka ilaaliya meel dhex waqaari buu dhadhoweeye kamaalkii ma gaari kartaan laakiin dhadhoweeya kamaalka wa abshiruu bishaareeya ama bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilqadwati kallahaadda waarawxati caraabada wa shay-in iyo wax oo min adduljati guurada guuraynta marka waxaa weeyaan shay maxsuus ah ayaa waxaa lagu mithaalinayaa marka arrin kaleo macnawi ah waxaa la leeyahay marka qofka musaafirka ah socodku wuxuu ku dadaalaa wakhtiyadan uu nashaadka badan leeyahay subaxdiibuu kallahaad buu laasimayaa waa caraabayaa galabtii habeenkii wakhti fiican buu ka soo kacayaa oo masaafo badan buu sii jarayaa xoogaa inta jawigu qabow yahay sida qofkaasi marka mansilkiisii si fudud ugu gaaro oo kale yaa idinkana yeela oo daacaadka wakhtiga aada nashaadka badantihiin ku dadaala macnaheedu saas wastaciinuu bilqadwati kallahaad kaalmaysta warawxati caraabo kaalmaysta iyo wa shay-in shay min adduljati habeen socodka ka mid ah sidaas marka yeela maxalushaahidka marka iimaankii iyo khisaashiisii khisaal fududoo dadku ay ka bixi karaan waaye taasaana marka baab u uga dhigtay xadiidkana tarjamadiisu ay tilmaam tarjamada iyo xadiidka ay isku mudaabaqaynayaan wabilahi towfiiq sal